bismi illaahi araxmaan iraxiim runtii waxaan u arkaa isbeddelka galmudug tallaabo horey loo qaaday oo runtii muujinaysa guul usoo hoyatay dhammaan shacbiga reer galmudug oo runtii aan odhan karo midnimada iyo dhismaha iyo isku xirka iyo dadaalada socda oo isbeddelka ah oo dhinaca amniga ah ciidanka la hareeyey maleeshiyaadka la hareeyey iyo gaadiidka iyo hubka ciidanka ah ee runtii lala wareegay meel lagu hareeyay kulli waxay muujinayaan waxqabad muuqda oo runtii horey loo socdo ayaan u arka
waa gartay waxaa socda dadaalo la doonayo in lagu howlgeliyo dekeda hobyo bal dadaaladaas iyo aragtidaada
dadaaladaasina markii aan ku daro runtii dekeda boosaaso waxaa isticmaala maamulkaas ama somalilan runtii oo ku bixiya horu socodka iyo adkeynta midnimadooda kulli waxa kaabaya iyo horumarka muuqdahay waa dekeda puntland oo dhowr iyo labaatan sano ku dhowaad nidaam uu ka jira iyadana waxa kaabaya oo runtii shaqada iyo hofnaanta ay wadaan muujinayaah waa dekeda boosaaso muqdisho oo soomaaliya oo dhan ay ku kulansan tahay qabiil walbaana uu joogo dad laba milyan kor u dhaafayana ay ku nool yihiin waxaa isku celinaya hawsha iyo culayska jiraana wadaa waa dekeda muqdisho jubbaland iyadana sidoo kaleeto dekedaas weeye waxaa hawsha iyo nidaamka dowladnimo kaxaynaya marka afartaa maamul dadku waxay moodaan wax gaara inay qabteen maahane mar haddii nidaamku uu leeyahay deked howl kasta iyo mushaar kasta iyo shaqo kasta oo u baahan in la qabto dhaqaalaha dekedaa kasoo baxaya ayaa lagu qabanaya marka runtii muddadii badnayd ee aan galmudug kasoo shaqaynayay waxaan wax ku wadna waxay ahayd dadka deegaanka ku nool oo u diyaar ah inay nidaamkooda difaacdaan kana shaqaysaan awoodoodana mideeyaan laakiin meesha waxaa ka maqna kaabiyadihii dhaqaale ee nidaamka kicin lahaa weli lahaa isbedel iyo horumarkana abuuri lahaabaa ka maqan laakiin dadku iyagoon dekeda ahin ayay sida meelaha dekedaha ku yaalla oo kale wax u qabsadeen marka waxaan soo dhaweynaya ma boqol kiiba boqol u arkaan tallaabo guul u ah dadka galmudug oo usoo hoyatay oo runtii ah damaca iyo ku dhawaaqista iyo yarooha dhaqaale ee loo yaqoohay deked in la dhisaa waa wax lagu farxo waa nidaamkii iyo dowladnimadii wixii taagi laha weeyaan marka waxaan leeyahay guushaas iyo dadaalkaas ay gaareen dadka reer galmudug inay ka dhabeeyaan oo walbaaba wixii uu ku dhawaaqay uu bixi qof walbaana uu shaqo diyaar u noqdo tabaruciiskaa wax u qabsa waay waxa deegaanka galmudug lagu dhisay ee dhaqaale iyo deked iyo dowlado kaabaya ma jirin dadkaa diyaar u ah inuu wax dhisee inay habeen iyo maalinba ka shaqeeyaan sidii loo yegleeli lahaa dhismaha dekeda hobi
waa gartay dhowaan wadanka jamhuuriyad jabuuti waxaa lagu soo gebagabay shirkii u dhexeeyey dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan qodobo ayaa kasoo baxay oo dhigayay in lagu heshiiyey marka ina shirkaasi ka waran
shirkaas waan kaga duwanahay inta badan dadkii hadlayay afkaarta iyo nidaamka ay ka qabaana anigu ma u malaynayo waxaan u arkaa lumin iyo marin habaab ku dhacay dad waxaan u arkaa oo soo jeedinaya dadka soomaaliyeed iyo shacbiga soomaaliyeedbaba aan naftayada aan aamin maslaxad aan anagu raadsan karno inaan dal iyo dowlado iyo hay-ado internationaala u raadina uma arko inay midho dhalayso waxaan ku talinaya shacbi soomaaliyeed oo midoobay oo wax isku darsaday oo dastuur samaystay ayay ahayd labadii gobol intaa wixii ka dambeeya waxaa dhacay colaado xalka colaaduhuna wuxuu ku jiraa oo uu ku imaan kara shacbiga degan deegaanada koonfureed ee soomaaliya oo walaalahooda dhibkii gaaray ka daaweeya iyo xukuumadda soomaaliyeed oo ka shaqaysa maslaxadda shacbigaasi iyo heshiiskaas guud waddadii loo mari lahaa laguna galo dalka iyo dadka soomaaliya dhexdiisa khilaafkuna waa khilaaf soomaaliyeede etoobiya iyo jabuuti iyo turki iyo london xal loogama gaari karo waayo aragnimo iyo khibradna waxaa noogu filan soddon sannadood kala taagga kala taagan iyo heshiis la-aanta waxaa sababayay shirarka dibadaha loo aaday hala aamino in ummaddu iyadu ay waxqabsan karto ummaduna ay isdaaweyn karto dawladuna nidaamka dadka ha ku hogaamiso shir dibadeed oo soddonkaa sannadood dhacayay iyadoo dhaqaale iyo dana kale oo maslaxad aan dal soomaaliyeed ahayn baa loo abaabulayaa maahane ma aaminayo in ka la tago waddan kaleeto shir lagu soo qabto madax soomaaliyeed soo laabato shacbi soomaaliyeed inay sidaa ku heshiinayaan annagu aan raadino ma ahan reer galbeed maahan yurub maahan amerikaan maahan africa maahan waa dad soomaaliyeed oo telasho qabee telashadana annagu aan ka tirno wadada lagu tirayana waxay ka go-daa dadka koonfureed shalaba iyaga ayaa noo yimid maantana annagu aan raadina halka soomaaliyeed ku jira
ugu dambeyntii doorasho ayaa la doonayaa in dalku ay ka dhacdo bal sidee bay kula tahay in doorasho dalku ay kaga qabsanto maadaama mudaxileedka dowladda federaalka uu wax yar ka haray
waxaan aaminsanahay dalkaani waxaa lagu dhaqayaa waa dastuur dastuurkuna mandate baa ku qoran afar sannadoodii afartaa sannadood markay gebagabadii ugu dambaysa taagan tahay waa in doorasho ay dalka ka dhacdo ama ha noqoto qof iyo cod haddii la waayana konton iyo kowgii horeeto inta lagu daro labaatan iyo shan xubnood oo toddobaatan iyo lix laga dhigo ama boqol qof laga dhigo ha doorteen xildhibaano taya leh ha doorteen hoggaan taya leh ha soo xuleen dad dadka mateli kara mareen habaad ah intaa noogu filan anigu ma qabo haddii muddadaasi aan lagu dhammayn oo aan wax lagu dooran waxa imaanaysa oo imaanaysa khilaaf waxa imaanaysa dastuurkii lagu heshiiyey oo la baalmaray waxa imaanaysa basho dib u dhacda afar sannadood wixii la qaban waaye ku darsi wax xalay uma keentee dalkani konton iyo sideedii ayay dadka soomaaliyeed waxay doorteen doorasho qof iyo cod ah konton iyo saddex sannadood ka hor wixii la qabtay oo shacbi soomaaliyeed oo weliba aqoontoodu xilligaa ay hooseyso dowladnimaduna ay barbara tahay wixii lala qabtay oo ah doorasho qof iyo cod ah inaan maantay oo dowlad weyne dalkii ay ka jirto ummaduna dhib ay kusoo daashay burbur iyo foolxumo intii lasoo mari kara lasoo mariyay dowladdu dadka ha ku horkacdo nidaam doorasho oo waktigiisii ku dhaca noocay doontaba ha noqotee laakiin muddo kororsi wax danihiina kuma jiraan dadkani maanta dowladnimo in la baro waxay ku imaanaysaa mudaxileedka oo la ilaaliyo doorashooyinka oo dadkii la baro dadkii oo tartan ka qabiil inta ka baxa tartan hoggaan iyo tartan xildhibaan iyo doorashooyinku waa dhisme shacbiga la barayo dowladnimo halkaa in la aadaan qabaa anigu fikirahaan muddo kororsina waxay dadku baranayaan dib u dhac soddon sannadood baa iska daba wareeg lagu jiray dadka dowladnimo ha la baro